arxin aada iyo aada umahadsan tahay waa ku salaamaya marka labaad howlgalabaha runtii meel wanaagsan ay noo marayaan waxayna noogu socdaan sidii muxuu ahaa ii sheegay loo qorsheeyey idanka ilaahay waxaana rajayneynaa inay noogu sii socon doonaan haddii ilaahay ogolaado ilaa iyo aan gargaarayno ujeedooyinka iyo hadafka laga leeyahay howlgalada waayahay maanta ciidanku waxay ku guulaysteen awdheegle iyo degmada awdheegle iyo deegaano ka tirsan inay al-shabaab ka saaraan bal faahfaahin kooban naga sii taliya
waa sax runtii waxaa muqadiskale allah subxaana watacaala oo noo suurtageliyey inaan guud ahaan meelaha ay muxuu aha ii sheeg howlgalladu ay ka socdaan oo gobolada dalka ay hortaa si guula ay ku socdaan tan aad hadda wax iga weydiisay ow deeblana runtii saakay oo ay ahaaday lixdii bishii sideeda labada kun sagaal iyo tobanka abaarihii lixdii subaxnimo ayay noo suurta gashay inaan guud ahaan gacan ku-haynta degmada owdheegle ay la wareegaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo deegaano badan oo ku xeeran welina way socdaan howlgalladaasu waxaa ilaa iyo aan ka hadlayni doono dhulka ku xeeran degmada iyo meelihii aan ugu talagalna howlahaas intay ka dhacaanba ilaa aan ka hadlaydinayno oo ay sheegay gacan ku-hayntooda iyo amnigooda waayahay marka maxaa khasaaraha ilaa iyo hadda howlgalladaa ka dhashay
khasaarahaas howlgallada runtii muxuu aha ii sheegay cadowga dhib badana ku gaaray waxaadna dareemi kartaan runtii sida fudud ee ay uga baxeen taas ayaa ka turjumaysa dhibaatada ku gaara annaga dhankeenana wax dhibaato ah ee naguse naga soo gaara ma jirto haba yaraatee waayahay marka kooxihii owdheegle ka baxa xaggee bay qabteen mise lagu daba jiraa taliya qolooyinkan daawalba awood ay hadda ay ciidanka xoogga dalka soomaaliya ugu babac dhigaanaba ciidamada amniga ay ugu babac dhigaan ma aysan hayn marka dhuumaalaysi ay ahaayeen haddana dee waxay dabcan dhuumaalaysigooday ku jiraan meelaha ay ku dhuumaalaysanaayaanna insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan waktiyaan dheer aynuga daba tegi doono muxuu aha ii sheega mas-uuliyadana saaran iyo waajibaadkana saaranna aan dabcan aan ka guda doono ilaahi waayahay marka ilaa hadda waxa maxaabiistoo lagu soo qabtay howlgalka ma jiraa wax hadda maxaabiis ahoo hadda lagu qabto ma jiraan laakiin waxaa jira maleeshiyaad badan oo runtii looga dilay howlgadaas looga dilay nimanka argagixisada ah inta kalena faniinkooda iyo muxuu aha ii sheegay cararkooda waa ku daba jirnaa wayna muxuu aha ii sheege ilaahay idankiis waana si guulahayna looga dhamaani doonaa ilaah idankiis qorshaha muxuu yahay taliya marka ma guud ahaan gobolka shabeellada hoose degmooyinkiisa idil in hadda si gaara markaan shabeellaha hoose uga hadalno ma in guud ahaan laga ciribtiraa qorshaynaysaan
walaa taas dabcan isweydiin male taas waa wax iska cad waayo waa waa waa wax iska muuqda taasu kuma eko kaliya gobolka shabeellaha hoose guud ahaan gobolada dalka meesha ay ku sugan yihiin nimankaas nabadiidka ahu waxaan noo qorshaysana aan ka sifayno waana wax guud ahaan ummadda soomaaliyeed qof walba ay sugayso annagana aan muxuu aha ii sheegay ay ay ku salaysan taha aragtideenu dawladda soomaaliyeedna ay muxuu aha ii sheegay ay ay ay maay waktiyadii ugu dambeeyay runtii ay xoogga saaraysay annagana aan maxaan maxay ahaad ii sheegay ay ay ay noogu socon doonto sida ay hadda noogu socoto dhinaca kale warar baa waxay sheegayaan in meelihii a ka gudubteen gadaashooda haddana weli ay kooxihii dhuumaalaysi iyo inay waddada ciidan u galaan iyo hawshaas inay socoto taas qorshe cad oo nimanka aysan dib ugu soo laaban karin ma jira miyaa taliya
haddii horta qof ay ay hayaan nimankan nafalcaarigaahu awood ay dee ay ay ugu galaan ay ay wadooyin ugu galaan ciidan haddii ay hayaan waxay xigsa lahaayeen meelaha ay gacanta ku hayeen ay xigsa lahaayeen marka taas waxaa waxaa waxaad arkaysaa inaysan inay tahay wax aan waxba ka jirin ay tahay waa garta shabeellada dhexe howlgalladii ka socday iyaga maxaa hakiyey dabcan howlgalladu ma aha wax wakti kasta socda dabcan waa waa waa waa howlahooda ayagana waktigoodan ka hadli doonaa ilaah idankiis laakiin waa meelo fiicanay maraya ayaguna ma isleedahay taliya argagixisada marka la fiiriyo itaalkooda ilan dagaal baad kula jirtaan adigana ciidankii baa hormuud u tahay furumihii aad joogtaa awood ay ciidanka xoogga dalka isku hortaagi karaan ma kaala muuqdaa may taas de waa wax cid kastaba u muuqata ma ma ma ma ma jirto awood ay maanta ugu babac dhigi karaan ciidanka xoogga dalka soomaaliya waayahay maxaa diida marka in lasoo afjaro si dhaqsaha hawshu loo gabagabeeyey
waxaad la socotaa horta dabcan hawl marka ay socoto guud ahaan hal maalin kuma qabsamayso way socotaa arrintaasu waan rijay doonaa meesha ugu dambeysa inaan gaari doono idanka ilaahay shacab bad qorshayaashe- qorshayaasheedan way noo socdaan waaya shacab badan baa culays dareemaya oo meelaha weli ay al-shabaab ku sugan yihiin shacabkaas maxaad caaw u sheegi lahayd oo weli gumaysiga al-shabaab ku dul nool
Eh, waxaan leeyahay eh, shacbiga soomaaliyeed in horta guud ahaan meelaha muxuu ahaa ii sheege dabcan eh, eh, eh, laga saaray nimankaas nabaddiidkaana eh, inay la shaqeeyaan ciidamada eh, amniga ee ku sugan eh, iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed intaba Eh, meelaha ay muxuu ahaa ii sheege ciidamada xooggu aysan weli gaarinna eh, waxaan leeyahay runtii ayada laftirkooda waxaan aada u jecelnahay inay nagala shaqeeyaan runtii sidii aan aan uga dulqaadi lahay nimanka nafacaariga ah waana soo gaari doonaa ciidanka ilaahay